Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay tababarkan oo ku saabsan maareynta isku dhafka ah ee xanuunada ku dhaca carruurta xilliga ay yar yihiin waxaana tababarkan ka qayb galay 155 arday oo dhigata qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Beledweyne. Tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka jaamacadda Central iyadoo ujeedada loo qabtay ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada ardayda Beledweyne. Dr. Maxamed Afrax Ismaan oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda Central qaybna ka ahaa dhaqaatiirtii bixinayay tababarka ayaa raadiyo Beerlo uga warramay muhiimadda tababarka.
Waa maareynta isku dhafan ee xanuunada ku dhaca carruurta xilliga ay yaryar yihiin sidaas ayay noqonaysaa. Ardada waxay ahaayeen jaamacadda Central ayaa lagu qabtay seminaarka hoolka sare marka without condition cid kasta oo yacni waxa weeyaan ka faa'iideysanayso ardayna wuu u furnaay. Tababarka laba maalin ayaa loogu talagalay inuu socdo marka dee hadda way dhacday in xoog wax ku darmaan oo la arkaya laakiin waa laba maalin insha Allah. De waxa ay ku dhaliyay less than five year ciyaalka ah oo shan sano ka yar inta badan duruufo iyo xanuuno ay la nool yihiin ayaa jiro. Ee, waxyaabahaas culayska inta badan waxaan aragnaa ee, acute respiratory infection wax la yiraahdo ayaa ugu badan inta badan neef mareenka infection ilmaha kaga dhaco sidoo kale shuban ayaa jiro waxaa jira marka qaar cudur ee, jadeeco la yiraahdo oo measles marka qaar malaria ayaa jiro hadda waad ogtahay oo dee webiga agaarkiisa dadka degan weliba kusii jiraan waxaa jiro malnutrition iyo anemia wala sidaas oo dhan ayaa waxaan aragnaa in badan Ee, sidoo kale marka qaar qandho aad u saa'ida ayaan aragnaa maadaama ee, da'daasuna aad ay u badan tahay in dadkii marka healthy workerska ahay ama ardada caafimaad iskiliskooda kor loo qaado si ay u helaan ciyaalkaasu marka daryeel iyo awareness dadkii ku xeernaa marka baahidaas taagan ayaan arkayay sida ayaa igu dhalisay marka in la qabto tiriirinkan ku tiriirinkan ku habboon Qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tababarka ayaa raadiyo Beerlo uga warramay waxyaabaha ay ka faa'iideen.
magacaygu waa maxamed cabdisalaan maxamed ee, ka mid ah ardada dhigato jaamacadda central Ee, run ahaantii tababarka wuxuu ahaa mid aada u qiimo badan aan ka faa'iidnay sheeg cilmi naga maqnaa waxaan leenahay alxamdulilah magacaygu waa samiir axmed maxamed Een, tababarka waxaa ka fahmay een, cudurka ku dhaca caruurta shanta sano ka yar qaabka loo maanaj gareeyo iyo qaabka oo qandhadooda iyo waxa looga hortago iyo breastfeedingkooda waxyaabo badan oo ka faa'iida laakiin isma soo koobi karo intaasi anigoo magacii ku bilaabay sacdi xuseen sibriye oo ka socda jaamacadda central maanta waxaan lahayn seminaar ku saabsan i m c ai oo ah eh, integrating management childhood illness oo because I mean, seminaarkaasi wuxuu ku saabsanaa caruurta shantan sano ka yar sida u manage garay lahayd iyo sida xanuunka haya u fahmi lahayd iyo sida u da- u daaweyn lahayd magacaygu waa raxmaan nuur cabdicali waxaa ka qayb galay maanta siminaar ay bixinaysa jaamacadda central kaasoo lagu magacaabay i m c i integrated management of childhood ee maareynta isku dhufan ee xanuunada ku dhaca caruurta xilliga ay yaryihiin ee waa waxaa la maareynayaa in caruurta shanta sano ka yar xanuunada ku dhaca